asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana idamkii iibi waxaan ku soo qaadanaynaa sheekooyinkeennii caalamiga ahaa waxaana halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkadle waana xubinteenna murtida maanta een wax badan ku sheegno wax badanna aynu ku falanqayno innaga oo dhinacyo badan oo waano iyo digniin iyo tusaaleba leh dadka u soo bandhigayna howlaha farada badan ee kala duwanna waa kuwo adiga kolba sida aad u qaadato kuwo anfacahaya haddii aad fududaysato dee way fududaanayaan haddii aad culaysisana ama aad culays kuwa ka dhigtana dee culays ayay noqonhayaan sideedabana dadka soomaaliyeed waa kuwo maaragtay raafdilaaca yaqaana ama dabinka boodka ku ba-an midaasna ma ahan mid nolosha bili-aadanka u fiican sababtoo ah dharab orodka xoolaha dhurwaaga ku laaya hees baa ahaan jirtay weligaaba haddaad adigu mid dharab orod ku jiro noqoto oo dharab orodka aadan ka bixin ama weligaaba aadan wanaagaaga iyo asalkaaga iyo aas-aaskaaga iyo afkaaga iyo hiddahaaga iyo dhaqankaaga aadan wax xil a iska saarin ama aadan waxba soomaalida waxyaalaha aan ka waayey waxaa ka mid a markaan baaritaan ku sameeyey waxaan waayey dad soomaali ah oo intay isu tageen afka u dooda waxaan waayey dad soomaali oo intay isu tageen agabkii soomaalidu ay lahayd u dooda waxaan waayey dad soomaali oo intay isu tageen dhaqankii soomaalidu ay lahayd u dooda markaad aragta mid dhaqankaad lahayo dhaliil buu dhaqanka siinaya qaybaha dhaliisha ee dhaqanka dhaliilaha uu ku lahaa ama khaladaadku kaga jiray ayuu soo qabsanaya waa kuwa xitaa dhaqanka ka hadlaya soomaalida ama aqoonyahanka isku sheega ama hal abuurada isku sheegaayay dhaliisha dhaqanka ayay soo qaataan ma soo qaataan haddii ilahay kuu samogeliyahay dhalxashka dhaqanka ama dhadhankii afka iyo dhaqanka ma soo qaataan inta badan sababta maxaa keenahaya wixiiba iyagiibaa yasahay dhaqankoodiibay ceeba u raadinhayaan meeshay intay ceebta dhaqankooda ka saaraan ay dhaqankooda wanaag u raadin lahaayeen ayay dhaqankoodii ceeb u raadinayaan waa dhaliilaha soomaalida haysta ee ku badan ee aan weliba mid iyo labada ahayn xubinteenna murtida maanta idamka eb waxaan ku soo qaadanaynaa haddii rabbi idmo waxaa la yidhi oo ay xubinteena murtida maantu ka hadlaysaa waxaa la yidhi labo kaamo sirwaayaan waxaa la yidhi labo kaamo sirwaayaan labadan sirtaada ma waayaan weeye waxaa la yidhi labo kaama sirwaayaan haye labada aan kaa sirwaayin waa labadee dhegaysto labadee weeye aad is leedahay labo kaama sirwaayaan sahan gumayste sahan gumayste iyo sokeeyo colkaaya labaduba kaama sirwaayaan waxaa la yidhi sahan gumayste iyo sokeeyo colkaaya labaduba kaama sirwaayaan garannay marka sahan gumayste see buuse kaaga sirwaayeen wuxuuse kaaga sirwaayeynin camadhkii iyo cayayaankii iyo gamaareydii iyo shilintii uu samaystay ayuu madax kaaga dhigaya balaayadii baaskii isagu uu samaystay yaa madax kuu noqonay jinnigii iyo wixii isagu uu abuuray soo kiciyey ama uu barbaariyey camadhkii iyo magaranaysaa injirboodadii iyo dhaqlihii isagu uu sameeyey ama uu barbaarsaday kuwaasaa waxay kuu noqonayaan adiga madax sirtaadoo dhanba gacantay ku hayaan iyagaa sirtii geynay waa sahan gumayste ilan sahan buu kaa geystay waa kow waa midda labaadee waa sokeeyo colkaaya in adeerkaayo col kula ama ama soomaali cilooda miyaa kala sir weyda soomaali colaha kala sir waayeys wixii oo dhan baa tan aho waa wiilii abtigiiy wiilii adeerkiiy wiilina abtigi wiilina abreedki wiilni baas xagga gabadhii lagu qabayba xaggan aabaheed jooga xagga waaba dood isku mid eh say u kala sir waayahaya iyaguna sirtaadii iyo waxyaalihii aad qarinaysay ma waayahayaano bannaanka ayay ka helayaan weeye oo kuwaasuna kaama sirwaayaan bay xubinteenna murtida maantu ina leedahay mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayno xubinteenna murtida maanta idamkii iibey waxaa la yidhi laba caydhiin ku qaybsatay bisayl kuma kulmaan laba caydhiin ku qaybsatay bisaylka kuma kulmaan